xiisiihii insha allah anoo gaado kulligiina dhegaysadii allah ha dhowaada kolkale iyo barnaamijkii kaana kulanka warsanga hamiignimo arbacada khamiisniyo hagalaasa taarikhdan iyo ka eedanta afarta bilaa afaraad sanadka lamaada kun tumiyo siyeedka qodobada isib dharara doontaan waana dhagaagin haki dhii doona mayba kumid naqdo doone waana barnaamijka kumid eh madaliigeeka oo mar kale faarfaartay jawaari ii muuday oo inis jawaabay xildhibaan idriis cabdi dhakhtar oo jawaab adag ku biyey hadalladii ha ku weereen xildhibaano ku tirsan baarlamaanka federaalk soomaaliya sida khadiijo maxamed diiriye iyo doctor amiin jeesow dhegaysadayaal barnaamijka ka dheegi doontaan doctor cabdulaahi doctor daahir cabdulaahi doctor goo sheegay ini mar kale uuse saddexaad faarfaaray kulankii uuse ka tilmaamay inuusahay khiyaamo dhakafadaayo inii korsiga dhakiligaddi barfeysar maxamed sheekh cusmaan iyo jawaari dhegaysadyaal barnaamijka ka dheegi doontaan badi barnaamijkanina oo kodhinigaasi baarlamaankii iyo madaliis iyo isaasadka dogaalkiin ku weynaayey ee hoggaankii waddanka iyo dhegaysadaanan badanaado doonee aqoon-yahan walgoroda cabdi cadow oo usiina xamarog iyo mayba waraysiisa sii idaacadda warsang mayba ka sheegay inii wallo ku rumaada et ciidamada saraakiilla ku tirsan iyo weliba lanwalba oo afka shalgaadaba iliisii afkayba dhiniga jawaaray hasa jeedaanga dhegaysadyaala qodobadaasi qodobo kale ooyou ku midayiinga maalinta jeeke oyeke edanayta afarta abriil oo lanka magadaray maalinta caalamiga ee wala booqa iyo weliba miinooyinka hiraykaka ee waddanka soomaaliya oo yaana lanku dabaaldegi waana ha qaban qaabaday wasaaradda amniga dowlad goboleedka koonfur galbeed barnaamijka baybaaska duburiday iyo cabdulaahi nuur aadan jecel waa noo mukhtaar sheegeedan dalmar eena siina dareerido sanaad sanaagurad axmed yarana imigaasa u siinanay farsama ay doono haka dhowaada inshaal iyo wilibo heesan guraana barnaamijkaana kulanka warka to hanuun may haysadaayo waana may hadaahii karoo dhega badan hadadbana hal hal hasiinka dhiyi doonee madaliigeeka oo haytay inii markaas xildhibaane baarlamaanka federaalka soomaaliya han iska aruuraan shalayna rofesor maxamed sheekh cusmaan jawaari guddoomiyaha baarlamaanka usii iclaami inii yoo kulamo doonaan ajandiguna usu sheegi inii laku waalo doono xiisada derbigu laku dhisaaw intan dhexayta soomaaliya iyo weliba kenya walaagii dhanba halmara isbedeleen hiraaboodkiina daguusa oo dareeraw baarlamaankaseeda xildhibaanadiina yoona hubkii iyo wedeenga banaanka laku ku taagay safalaha geliye sidii askartihaan markii shirkaas faarfaari kureedna guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka federaalka soomaaliya masre mudey iyo afka tegedii jawaarina ku daba hadan
salaatu salaamu calaa rasuulillaah war-saxaafadeedkan maanta aan qabanayo wuxuu ku saabsan yahay dhacdadii foosha xumeed ee maanta ka dhacday golaha shacabka oo ay u geystaan guddoomiyihii mooshinka laga keenay iyo ku-xigeenkiisii labaad taas oo ku-xadgudub sharci ah oo waxuu horay noo soo marina aan ahayn arrintaas waa arrin sharci darro ah qofka marka lagu soo la soo eedeeyo waxaa xaq loogu leeyahay in wixii waajib ahe lagu lahaa in laga guto guddoomiyaha mooshinka laga keenay ee kalsooni kal noqoshada xildhibaanada ay ka keeneen wuxuu ku xadgudbay dastuurka darka u yeelay ee xoreysaadka golaha shacabka taas oo maanta golihii shacabka ay la yimaadeen ciidan oo ay ku qabsadeen taas oo ay ku khalkhalgeliyeen xildhibaanada qaranka ee waajibaadkooda dastuuriga ahaa maanta u yimid golaha shacabka ayaga oo diidan inay u hoggaansamaan sharciga loo degsan sharci cid ka weyna ma laha arrintaas waxaan leeyahay waa arrin foolxun waxaan rabaa inaan u sheego shacabka soomaaliyeed in aan ka xunnahay arrinta iyada ah qof mas-uuliyad sheeganaya oo diidan sharciga asaga uu wax ku ahaa diidan in la fuliyo waxaan u sheegayaa shacabka soomaaliyeed inay ogaadaan wixii hore loo sheegi jiray oo la dhihi jiray sharcigee la diidan yahay maanta waxaad og tihiin in sharciga uu diidan yahay in loo hoggaansamana uu diidan yahay uunu ka xadgudbay sharciga noo degsan waxaan u sheegayaa beesha caalamka inay ogaadaan ku xadgudubka sharci darradaa maanta uu sameeyey guddoomiyaha laga keenay kalsooni kala noqosho ee xildhibaanada ay kay ka keeneen iyo guddoomiye ku-xigeenkiisa laba waxaa kaloo u sheegayaa madaxweynaha qaranka usoo jeedinaya iyo hay-adaha dastuuriga ah inay dib u eegaan arrimaha dhacay maanta tallaabo sharcina laga qaado waana mahadsantihi أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حسلام يا دمان حجبان وقلاها شعبك إن شعبي الصومالية من كستوئي جوغان قيبه سكال الدول أو بير ليه حول ليه حتى قيبها كال الدول بوشد أي كا كبسنتا كسم ليسنتهاي وان سلام يا سلام كبعدي وحان ربان هوري هران إن إذن كعض شعبي عن عذر دارتو أنا أقول ما إهين قف أو ميديا كل أحبابا أو أما كعذر كذا أما قلب كانت أيامهن baraha bulshadeed iyo wax ka galgala ma aanan ahayn hase yeeshee waxaa iqasbaya duruufaha ayaamada haddii mar walba aad i aragtaan wax kale ma aha ujeedada waajibaadkaygan ka hoos marayaa haddii aanan idinla socodsiin dhabta jirta ayaamahan duruufaha gaarka ah gola golihiina shacbiga shacbiga matalayay duruufaha uu ku jiro awgeed inaan mar walba wixii dhab ah jira aan idin soo gaarsiiyo waa waajib isaaran maadaama ay ammaano nagu tahay hogaaminta golihiinna oo codkiina aan ku hadlayno saa daraaddeed baan soo noqnoqoshada badatay marka waa ka cudur daarana haddii aan idinku badbatay waana ujeeddada oo dhanna waxay tahay in aan dhabta jirta aan idin sheego waxaan idin xusuusinayaa in warqad xafiiskan xafiiska guddoonka soo baxday bishii soddonkeedii qodobka waxaan dhammaan taliyayaasha ciidamada qalabka sida aan ku wargelinay una sheegnay xusuusinay aan idhaahdo qodobka boqol iyo labaatan iyo toddoba ee dastuurka oo faraya in ciidamada qalabka sida ay ahaadaan dhexdhexaad aysan marna ku milmin garab siyaasadeed ama dhinac kale ayna u janjarsanin ayaa dhab ahayd oo yani dhab jirto way aan u sheegnay oo mar walba inay u adeegaan dalka guud ee dalka ayagoo ilaalinaya dastuurka iyo shuruucda yani xilkaasi waa xil dastuuri ah oo ay marata mar walbana ku shaqeeyaan marka ay ku adeegayaan ama ay ka howlgalayaan golaha shacabkana inay u hoggaansamaan dastuurka iyo xeer hoosaadka xeer hoosaadka golaha shacbiga uu ku dhaqmo saa daraaddeed ayaa magaciisii xusuusintaasi maalintaa dhaweyd aan samaynay waxaa jirtay in maarata xalay aan la shiray taliyayaasha ciidamada qalabka sida taliyaha booliska taliyaha asluubta iyo taliya xigeenka nabad sugidda iyo abbaanguulaha xoogga dalka oo aan haddana mar labaad sii xusuusiyey in arrimaha ay ku socdeen inay maanta ka howlgalaan inaan dhabta ka jirta aan u sheegay ayaan si fiican ugu sii fasiray una xusuusiyey in maarata ay dhexdhexaad ka aadaan garab siyaasadeedna ayna gelin kadib kastoo u yimaada qofkii ayaga amar ay ka qaadanayaan ay u sheegaan wixii sharciga ah waxay fulin karaan waxayna fulin karaan hase yeeshee meeshay ka baxeen dibna iguma soo noqon hawshooda halkooda halkiisa halkiisay ka waaseen saaka markaa meesha oo aan aan tegey aniga iyo gudoomiye ku-xigeenkaa wada soconnay iyo taaliyaashayda oo xokeynteydii waxaa ayaa ila socdeen iyo dhowr qofood oo ilaalada ilaalada haddii la ku ron yahay ilaalada guddoonka ah koo iyo toban qofood oo dhacad ah waxaana lagu joojiyey raadiyo muqdisho waxaa la yidhi halkan ma dhaafaysid jidkaa meeshan lagu joojiyey waan weydiinay war golahayga shacbigaan u socdaa yaa amarka idin siiyey inaad marata sidaan u galayn iyo halgalay wasiirka amnigaana siiyey oo saxiixana ka aamuusay marka arrimaha waxaa weye golihii shacbiga oo annaka aan gelitaankiisa rabnay baa haddana sida loo galaayo amar bixintii aan xusuusiyey qofka na dhahayna waa nin jenaraala marka arrimahaas nasiib darro weeyaan in maragtaa lagu kaco waxaa kaloo intaa dheer eh, in maragtaa eh, kumaanku ciidan ah lagu soo daajiyay magaalada iyo iyo golaha shacabka oo shacbiga dhan u jeeday dadka o dhan la u jeeday waxaa nasiib darro ah haddan in la yidhaahdo golihii shacbiga eh, guddoomiyihii golaha shacabka ayaa wuxuu qabsaday golihii shacabka oo had allah wanabi calayhuma koob iyo toban qofood oo caskari baan ku qabsan karaa golaha shacabka marka arrintaasi waxaa weeye say u muuqato waxyaabo kalaa loola dambeeyahay dhaftaas inaad ogaataan waa lagama maarmaan waxaa kaloo dhacday in maaragtaa eh, qodobka soddon isijeedaad ee heer hoosaadka wuxuu si qeexan u sheegayaa in qof caskari ah aan soo geli karin ciidan ah aan soo geli karin golaha gudihiisa iyadoo amar aan laga haysanin habdhowraha oo oo u xilsaaran oo u xilsaaran asoo ku shaqaynaya amarka guddoomiyaha habdhowraha u xilsaaran qofka soo galaya marka loo baahan yahay in soo gal la yidhaahdo hase yeeshee markaan meesha galay waxaan ugu tegay meesha oo magaciisa kontomey lixdamey wax ka badan oo ciidan ah oo golaha gudaha meesha xildhibaanada ku jiro oo haddana xindaabyo samaysanayo oo meesha ku ku- ku howlay arrintaas waa arrin aan loo qaadan karin aniguna si xataa ciidanka ciidanka guddoonka aniga ila socda xataa oo eh, dhar- dharcadka ah iyo eh, dhowr qofooda oo amisom ah waxay fadhiistaan soom kuma soo dhowaadaan meesha fa- eh, kulanka oo fa- fadhiga oo xul- xildhibaanada waxay fadhiistaan xafiiskayga gadaal ay nagu sugaan marka arrin oo aan la yaabay noqotay markii dambe waxaan idhi meesha laga saaro waxaa intaa dheer in haddana boqol xildhibaan in ka badan in loo diiday albaabkooda inay soo dhaafaan dibadda meesha baabuurta lagu hayay ayay sii joogeen marka waa jawaari baa wax qabsaday eh, golihii shacabka waa qabsaday Eh, goli- guddoomiyihii golaha shacabka wuxuu qabsaday eh, golihii shacabka waxay la mid tahay madaxweynaha madaxtooyada qabsaday oo kale marka waxaan wax lagu qasbi waayo wax lagu hadla ma aha waxaan aad iyo aad uga xumahay wararka noocaas oo kale oo daa lagu bixiyo iyo kumaan kunkaasoo eh, ciidan oo loo soo bixiyey dhowr xildhibaanoo shiraysa loo soo bixiyo oo haddana eh, dabaabaadkoodii waxay dhan wataan in la yidhahdo golaha shacabka ayaa guddoomiye qabsaday ama markii dadkaasi oo loo baahdo markii cadowgaa lala diriraa la yidhahdo kumaan kunkaasi meesha aan ku arkayn xalay ilaa ilaa ilaa maanta aan la helayn waa nasiib daro taa iyadana ah marka sidaas daraaddeed waxaan eh, waxaan shacbiga ku wargelinayaa ma jiraan wax oo marka eh, ma jiro wax oo dee waxyaabaha ay maqleen iyo wax lala diray iyo qof oo ciidan oo gacan loo gacan qaaday wax ma ma dhicin alxamdulilah waxyaabaha hadda oo meelaha lagu soo qoray iyo sharootooyinka la soo- soo dhadhijiyey meeshii ay ka dhacday annaka meel aan ka naqa waxaan ka naqaano ma aha intaasoo dhan waa masabid waxa loola jeedana waa waa waa waxyaalo kale waa nasiib daro aniga oo cudurdaaraya dhammaan taliyayaasha oo arrintaas ka hadlay waayo culays xogle baa saaran marka ha loo naxariiso wax kastoo ay maalmahan ku dhacaan insha allah waa walaalo fiican waan aqaanaa aqoon fiican bay leeyihiin waan aqaan waan ogahay sharciga inay yaqaanaan laakiin duruufo iyo culeysyo badan oo kadeed ku haya ayaa jira marka shacbiga marka anaa ugu cudurdaaraya saaxiibadeyda waa niman fiican oo shaqadooda yaqaana ciidankayna waa ciidan fiican Ah, waa ci- yacni as- eh, ciidankii maanta socday askarta wax dhibaato ah ma jiro laakiin amarada la siinayo ayaa qalad ah aan marka waa intaas aan kusoo gabagabeeyo inta eh, maanta inta dhacday intaa ahayd marka golaha markii dib loo furi doono ayadoo waxaan ku aan ku dadaali doonaa in ayadoo labada garab ee bal- ee xildhibaanada aan isu keennay iyagoo raalli ah wax kastoo ay ku heshiiyaan barlamaanka ayaan u furo ayaan ayaan ku- ayaan ka shaqaynayaa ayaamaha soo socda haddii aan yidhaahdo wax idinkan waxaa idinka codsanayaa inaad ducada noo badisaan ilaahay noga barya cafrigaan iyo ummaddan soomaaliyeed si rabbi raalli ka yahay oo annagana noo roon ilaahay inuu noo sahlo ducadaasi yaan la joojinin ha la wado yacni eh, waxaa jiritaanka golaha shacabka ayaan aad aad ugu walwalsanahay waxaan rabnaa shaqooyinkii iyo howlihii iyo iyo xooggii aan soo gelinay oo he- heerkan aan ku soo gaarsiinay inaan sii wadno haddii alla idmo oo maarata in meel ka saraysa la gaa- la geeyi maayo in hoos loo dhigo wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakatu
mudday hoobuusa hadalka kakiyay reedda dogo hadallo kuleelka weerari jawaaraymu ku hernay usina ansarbeebay sidii hayti hoobuusa an sheegne ama sheegii saraakiille ciidamada ifsidii geerka dhiidii wayba ha ka afmeeray walla ku-xishoodii iniya etay jawaaraya golihii shacab ka qobsaday uuse oo masalahanqaadii wali la too etaa madawiinaga federaalka soomaaliya oo uu siina madaxtooyada qobsadii weli may baan ku gudi jarnee qodobkii keyadinaay golaha baarlamaanka ama golaha sharci dejinta dowladda federaalka soomaaliya iyo haatan dhidhiga kale may baan waraysi la weeldhanay dictor daahir cabdulaahi olongorodow dictor go oo uu siina kabi brofesorku waana sheegi ini kolkii saddexaad faarfaari mooshinkii usi sheegi iniyo ha abaabuleen dadda fadaw iniyo ha hoggaanka sharciga iyo weliba golaha shacabka walan dhimaan waraysigeyna maybaa ka bilaawda
idaa mahadsanti malaraayo saaxiibkay raadio warsan iyo shaqaalashay idaa mahadsanti marka hore dhammaan malaraayo salaamay ummadda soomaaliya gaar ahaan ummadda afnamaayo dulawaas oo koonfur galbeed yonagaashe salaamay marka hore marka lamaad runtii baarlamaanka geega wali haytay maylan ballansanayay sidaysa la socotaan sabtadii la dhaafay maylan ballansanayay inay guddoonka baarlamaanka professor jawaari oo ajande si guddiga joogtay hasusuubiyeen ajandahaas kumid tahay madalays inay laka hadal arrintii oo oo may kasaabsan haytay madalays nabad haw laka hadal iyo hayti waa tii gudoomiye ku-xigeen koowaad oo hay dadlanko dadka oo mooshinka madalays oo gudoomiye jawaari la kasheenay mooshinkaas oo xildhibaanada badanaa madalays oo manaa baarlamaanka taageersan inay aaminsiin in isu buri sababtee mana waktidii ninka talagalay inay isdhamaadi wakti shay hayna noqoto munaasab in la hagaadan hayna tabaaliban macnaha shuruucda oo nin qoran madaraayish ama herasaadka nin qoran mooshinka hadii toban beri dhaaf wayba madaraayish xagalangliya ini oo lexdoodka baadla mooshin la sheeni karo hase yeeshee qoladii kale oo madaraayish mooshinka wadadkii ka adkaysadeen ini oo madaraayish mooshinkaas inteeginye oo lakahadal lakahadal la falo marka runtii madarays arrintaasa jirtay oo gudoomiye ku-xigeen koowaad oo mooshinka hogaamiyay qayb ku hay usigiya usana sharciya laami oo laibariito oo geega hayti in sharcinisakooyo marka runtii hiraabtii iyo madarays baarlamaanka lafeedi ajandaha lakadooda la fadaay way haytay ini oo madarays arrimaha beled xaawal kadooda iyo hayti hase yeeshee way dhiiday madarays ini oo sisan la socotaan manaa mooshinkun manaa xukuumadda dalwadaka riyaasi sisan la socotaan xukuumadda xildhibaanaa ka jiraan oo kumid afartun xildhibaan deereen iyo gadaal kuwileen hoolung inay gudoomiye jawaari manaa mooshinka la tasheeno manaa gadaal lamalaayokursuulakirida siyo anshen dhadan lang oo madaraayosen xukuumadda ay dooshay dheega oo shuruucdii iyona waliyo heshiisyadiiyo hagalaan madaraayse meelanka b marka runtii raabtun may haytay madaraayoseen jidadka dhan wali lakay madaraayoseen ciidamo nabad sugid boolice iyo military weliba kinkasho jornaata haani caadigan hayne oo la kasheeni madalayseen shabeellaha hoose iyona jowharka kun la kasheeni iyo lahato iyo lahadhoobi jeeda ilaa iyo number afar ilaa iyo madalayseen daljirka dax soomaalil araw si ciidamada oo xildhibaanada wedadan qofka dhigasan kusuubiyaan kabacdina may la diyaariyay ciidamo deereen boqol iyo konton oo saraakiil cusub e oo booliis booliisa inay gudaha baarlamaanka galaan lanalalankiidowaya fakishaykiibida oo horjeeda baarlamaanka difaacaw ama malaraysen constitutionkaas oo lakaheli malara ama dastuurkaas oo lakaheli sharciga yaala difaacaw iniya qobodana katiina katagaleen runtii malaraysen raabti milaseni malaraysen noo ciidamadii walnoo reebi kabacdina wala feeliyey walinare malaraysen feela galaasan feelki feelkiya gelnay feelkiisa inka jirnay waynin sheegay ini oo dadka xildhibaano qaar kamid ah gudaha angaleen baarlamaanka kabacdi walay kuhoyay manaha guddoonka baarlamaanka oo gudoomiye jawaari iyo way kuhoyeen madarays gudoomiye ku-xigeenka lamaad mudane mahad awad iyo waxa galeen manaha yidhid oo khaas ee jirta oo wax galayeen marka yoonasa joogbay la aray ciidamadii yoonay hubtin anta dhikaasan kabaad shaleeliga galaasan marka runtii golaha shacabka ay noqotay madarays meelaha ku duulay oo oo madarays ciidamadan lan adeegsaday xukuumadda lan adeegsatay kubaada manaa ku diidayna amaradkiina ad askartay ka baramen ad ilaaladiyo ilaaladiyo wedena madaraysna barki galli gudoomiyaha gaalibana manaa gala jireen may fadhiidaan barxadda banaanka oo hoolka ma fadhiidayaan ciidan malan qolan hoolka gala banaanka caadiga haykee fadheedeen kabacdina guddoonkii madarays xafiiskii caadiga madarays hoolkii lakasharaaya ya seedeen hoolkii wali kala kulame ciidamo booliis oo tiradiyo madarays taas deeras inay meeli ka jiraan marka marka dambi way laray madarays ciidamadan gudoonka baarlamaanka eray golaha shacabku manaa shacabka askale anta ciidamo ciidamo qaaliban madarays sida caadiga markay jiraan jiraan mana kulamada jiraan ma ogol ciidan oo nin miile xagala ciidankii amarna kasiyay in iyo miile ka baxaan kubadda wala dhiiday mada raayiseen aniga oo taliyaashii military abaandulihii ciidanka xoogga oo lanka talagalay mada raayiseen isa difaac washabeellaha hoos roog hooyo jiran aanadlan leey hooyo meelikoy gudoomiyaha mada raayiseen ciidamadan adag kiiri roogda gudoomiya waa wadana aramana ciidamadii gudoomiyaha marka dambe walan sheegay ini oo meelin hayn furan dagaal aan hayna meelin golihii shacabka ey golihii shacabkana gudoomiyihii baarlamaankaus ey madaraysan madaraysan faraha maaragtay ciidamadaas oo subnaa ugu arkaysan inay ka marka een markii dambe waxa dhax galay qolada xamul Soomaal dhax galay iyo kooyan een gudoomiyaashii la dooweyn gudoomiyihii aad kulay wali amray gudoomiye joy wali amray inay oo irido oo lixiri oo taliyaha booliska hiri oo ciidamadada ka hiri inay oo madaraysan la fur la fasaha xilwaanada galaan doodiyo bilaawdan hasa yeeshee tii madiina madaraysan iridii waa waa taliyihii booliiska hiri ikalaad oo gadaal galay oo xildhibaanadka galafadeen madaraysan taliyihii oo militariga hiridi markii dambe ama somtiyaha ama somtiya madaraysan gudoonkii la dohwen gudoonkii la dohwen ada kolley welahaas ka raay inay ama somanaa madaraysan la wareegtay madaraysan ammaanka meele ee la wareegtay marka kabaadan xildhibaanada
mudane xildhibaane intaas oo ciidan eh iyo rabshad eh maylan dhinka ujeedada ciidankaas meerilan sheenaano may ata maadaama mooshin ku sheenay fadhiga ugu saaxaadiri guddoonka baarlamaanka
ulajeedada ulajeedada ciidanka linsheeni war kuwa way haytay sidii soo saataan shirjira iga qobadeen shalayna qobadeen sidii soo saataan madaraysan fatadii way dhacgalay madaxweynaha dhacgalay kabacdi wali hakeliyeen gudoomiyaha meelaha ka sheegay way way ku socotay sheekada iyo iscadil gudoomiye wal noocaas ee manaa idaacadin laga baahiyay jirti gudoomiyaha siyaasha ka sheegay tiya daba dareertii xildhibaanada oo ka horjeeda gudoomiyaha wali manaa ka talagaleen inay oo sidii soo saataan inay oo shuruucda manaa jiidan osuubiyan markii miil lafteeda galan lafteeda wuu wuu laaro madarayso gudoomiyihii ridney ogaar la aslaara marka ciidamada walalan sheegni wala haytay inay xildhibaanada macnaha oo fakir soo dhiib badaayaan oo le dastuurkun iyo baarlamaanku jiritaashin jiritaashay difaacayaan inay macnaha la qobado lihihira marka ulajeedada lanseeday miila ciidamada hantobi arma waxahayn tirada oo xildhibaanada oo taageersan mooshinkun professor jawaari lukusheeni maadaama afartan leeyihiin tirada kalena iyo ogolyiin meyu markun ujeedada ku damboyti ini markista lahananaga fadhiga baarlamaanka ajandahana laku waali ini mooshinkaas la qaada dantu ku damboyta oo laku helaawna meyi
horta warka kintoosiye mae madaraysan tirada oo mooshinka mada horjeeda afartan mae xildhibaanada shal qaybsanyihin nusnus way shal qaybsanyihin wal oo tire badnaan ara oo meeli yaalan ma jiraan dantila kaleey mooshinka way buwa ini oo sootaan xukuumadda dadka mehe kala talagaleen ini oo ama beeska laalushaan ama golfiyaan ama ballanqaadilan subi ama wasiira lakin walaala ara si oo malaraysen gacanta lan teega dadka saas oo ka jiido manaa gacanta ka teegidaan way la diiday markun maadama oo shacaga yaala way buwa ini oo sanduuqla dadka shuruucda sidii hayti qarsoodil malaraysen lakaqoday tiya tiya diidinin marka saas daraadee waa ilaa gacanlay teegnay dhan kasamay falaanay gacanta tani aragna marka muraa lan diidinin arrintaasu arrintaasna waa arrin dastuuri oo lanku gudub korna way markum ma jaro shuruuc oo xeer hoosaad iyo dastuurka oo ka jaraan guddoonka baarlamaanka si isu xilka ka waayaw oo oo xildhibaanee dhan iyo ugada ogyiin maadaama golaha ay dejin xildhibaanada xildhibaanada ogsiyiin dastuurkuna ka qoranta way ka qorana madaraysan guddoonka baarlamaanka way la ka doorday qarsoodi wayna kidhiye qarsoodi kidhiye oo cod qarsoodi eh لما صدح ميل مدينة قيبي لما ميل برلمان كوميديا كبير وجد تاسو تاسو بقول سيتي عفر حب معنا ما كمان كوفس لاينا إني منا اللي بعرضه ما دام الله يجي وبي لتبر شيء منا لنعاود جبلي لتبر شيء نبلا يلا هنصوبي وأقول إن ما درى إني إني إني ومن في هذا هاي شو تيجان منا أو أو ما تصوري كده طويلة ما كنت صافين يتبدل مركا تاسل قرار هاي أو ما درى سؤال جيتني تاسوي xildhibaanada si oo gaara markii lunku hadal ahaanka ku jeedaan koonfur galbeedka tiridiyo eeda aan badan yihiin professor jawaarina deegan ahaan koonfur galbeedaha ku jeeda hataa awoodu waayenaa iniyo arrintan si toosa dhex galaan oo lankii gardaron maamulka sare ee dawladda iyo guddoonkii sharci dejinta dhex galaan oo arrinto si toosa iyo n wadaag maadaama hogaanka baarlamaanka geeka lanka ku jeeda deegaanada koonfur galbeedis ay professor jawaari والله runtii horta nasiib daro way mada raayiseen baarlamaankii ini oo mada raayiseen guddoonkii baarlamaanka aramooshay baarlamaankii untun mada raayiseen afar sano bilmil sanadkun shan eta oo hadareeray madaraayseen baarlamaan lasku toosiyey baarlamaan soomaaliyeed hay way iidan kauna madaraaysheen xildhibaanada degmada xildhibaanka shaqaan lahayd inaysan mooshinsheen lan diidin male lan diidi korna male qofka olaf way codna ka dhexe socodon xildhibaanada dimayna mana codna haninka doorday sanduuqna haninka dheki madaraaysheen isaas hooyo lanka saas ka baha way marka xildhibaanadii madaraaysheen suurta galawayti iyo nafsi shal qiibsameen xildhibaanada degmada saakiya aan qaadar shal qiibsameen madaraaysheen xaalano way taagasyiin mana baarlamaanka imiga jiritaanshii taagasyiin oo dastuurkana kutumana way aaminsiyiin bariyaytun haditaan qoysa haalana way aaminsanyihiin madarays gudoomiye baarlamaankuna dhaaf oo gudoomiye baarlamaankalada suubsadaan ani nagade amalse malageliinbasbasiibi hoosalaha hoosalaha ku taabadeeday gudoomiye baarlamaankii weleelaha ari markun wal noocaas ayaa jira markun lan adag gudoomiye baarlamaanka kii weleelaka la ari madarays lahabartafado may haysay madarays eritia kasiimako walaalkiya madarays noocaas marka hadiyana ka jiraan dadka mudane xildhibaan hoob uun ahaa koobna waraysiga kaygaana shirkii geeka oo lan madalsanaay isru iska faarfaari hoob hal ilama adanin ku daarta
suuska faarfaari walay haytay runtii madarays guddoonka kooy gudoomiye jawaari iyo gudoomiye ku-xigeenka lamaas kooyen meeli ha fadheedeen xildhibaanada qaar kamid ay hagaleen marka dam wasiirka amniga kooy madarays booliiskii waa ya kooyeen iyogya meeli hirin xildhibaanada ay lahandhiinay areen غالبا ملا سبب ونوقت بيجاين ويبا ملا يشين وانا أرجع ناي إنيو تريديو إيه دنيا رايسي ما دام وزيري كمدين وزيري دي ملا يشين هو كمدين حلوانا كمدين وزيري زي بدنا حاضر ما ينادي كذا حاضر نبضنا مركا صارتي يمرجين mudan xildhibaan idi idakin kuma hadnagaan waktiga qaaliga ee sidaada ninka urti waraysignsi هذا ما thank you
shirkadda daawacaad ee gaaf media gumaykooya guulaha hoytay gumaykooya gubaabada bulshada hortaba kii ogaayay nin edaay guula shirkadda daawacaad ee gaaf media ani goroday gobolkeen hoo hadeertiba alow guulu galabihraab geela iskeeyiina ilow shal goodal fayleyiin shirkado daawacaada magahaan simanyiina ilow goroshii aqoonha dhaska dhaafi daawacaadtiga garaada gootiyu gaaf media gobkii shirkadoo daawacaadu gaaf media walla gaardhe kowmandhe geedookii hoos fayle gogolla dhikaday guntu hoos fadheedase gartilika gooyey hataba gumey ang moogateen shirkadda daawacaada ee gaaf media daa'ima e hooliye degdegsiimu waab walanka dare daawacaad noo welba adalayda dooroy darshow shirkadda daawacaada ee gaaf media shirkadda daawacaada ee gaaf media walaaya daawacaasa tirawa dhigi deerowma ee wallayninku dadaar daawacawka boorarka hiidoy dhaqanka suubiyowka calamee iyo weliba graphic design logo design writing badis lord badis printing bending car branding 3d signboards and billboards flags t-shirt and cabis roll up stand and light boxes business cards id cards stamps certificate and invitation
ciidan mahadsanyiyo dictor cabdulaahi dictor daahir cabdulaahi dictor goo usina kaabi hadalkii guddoomiyaha baarlamaanka welina aramoogasya ka guda jarnay sidoo kale xildhibaan idriis cabdi dhaktar oo ku mid ah mudanayaalka baarlamaanka federaalk soomaaliya waana hakujeeda koonfur galbeed yaa usina si kuleel ciidanka kamay baan ka jawaabay xildhibaano ku tirsan baarlamaanka sida khadiijo maxamed diiriye iyo weliba dictor amiin jesow oo yoona ku hadaleen arrimaha baarlamaanka federaalka waa ku xildhibaan idriiso oo ku jawaabaw hadalkii ha ku weeri lamaada mudane oo golaha shacabka iskala jaraan
الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كل أرمية ما أنت دعي هذا أو وفا معي و وح محل آن فعلين هكذا دعي ماشي وحان baa u diraya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo waxaa tahay odaygii ugu weynaa dowladda federaalka soomaaliya bulshadeedan ay ka sugaysay in arrimahan aada jawaab aad ka bixisid waxkaan waxaan kaa codsanaynaa arrintan ilaa xalisid khilaafkan socdo isbarbaryaacan xildhibaanadan oo labada garabahna inaad sida ugu dhaqsiyaha badan aad joojisid aad xalisid aad isu keentid ay maxaa la leeyahay marka dambena sida sharciga uu qabo xataa ayagoo muwaaqif ah oo wada jira sanduuqii la wada qabo haddii taasaa samayn kartid waa arrinta aada ugu muhiim ugu fiican wa tan kale dee idaacadihii aad waxaad ka maqlaysaa hadalla annaga maanta waa joognay daahir amiin jeso wuxuu yidhi aniga waa meesha gudaha ma ku jiray wuxuu yidhi maxaa la lahayay jesow jawaariya wuxuu yidhi qofkii meeshan soo gala madaxa xabadha loogu dhufto arrintaas qalad waay waxaas wax jira maaha jawaarina waxaas ma samaynayo nin odaya waaye rugcaddaa waaye madaxdaada waaye guddoomiyihii baarlamaanku waaye jesow idaacadaha badanuu ka hadlay shaksigaad aad baaraysid oo mar walbaba aad haysatid iska dhaaf shaksigaas waa shaksi annagana guddoomiyeena ah adi qabiilaa ka soo jeeda annagana qabiilaan ka soo jeednaa ma fiicna in qof kaa weyn aa mar walba saasu aflagaadaysa tan labaad khadiijo diiriye oo wasiirka dhallinyarada iyo isboortiga ah khadiijo waxaan leeyahay ayadana aflagaadada ay qabiilka ay ku sheegtay maxaa la dhahayay jawaari ay soo dhigtay media ay soo dhigtay waa inay arrimahaas oo kale aysan ku hadlin waa naag wasiiradda oo xilka ay haysa ay u hayso dawladda u haysa waaye aflagaado ma fiicna aflagaada ciday maxaa la dhahayay cid kastaba waxaa waaye inaad aflagaadaysan ma fiicna aflagaadana sideedaba waxaa waaye sharciyan diintana ma dhigayso qaanuunka annaga noo yaala iyo sharcigana ma dhigaayo markaan waxaa waa qofka aflagaadaynin haween baa tahay annaga hadda waxaa waaye waxaan kule waa ku nasteexaynaynaa labadiinina waxaad tihiin labada qof oo mar walbaba idaacadaha ka hadlo oo waxyaale aan jirin aad sheegtaan waxaan u sheegayaa idaacadaha ama tviyada ama mediyaha inay isan dadka saas oo kale war ka qaadanin waxaa waaye annaga waxaan nahay dad islaamah in qofka bini aadanka aad aflagaadaysid ama jaraaxaysid waa laga fiixanya waa lagu jaraaxayn karaa annaga qofka aad jaraaxaynaysid annagu nala dhashay waa ku jaraaxayn karnaa marka ma fiicna inaan ku jaraaxayno oo aan aflagaado kugu samayno mas-uul baa tahay khadiija haween baa tahay ka had odaygaas maxaa la lahayay waa guddoomiyahaaga ka had haddii aad odaygii aad mooshin ka keenteenna si sharci aad ugu qaadi kartaan ayadoona rabsho aysan ahayn markaan waxaan rabnaa ambaan u diraynaa soomaali dhammaanteedii culamaadudiinkaan u diraynaa waxaan u diraynaa maxaa la lahayay bulshada rayidkaan u diraynaa cid walboo arrintan wax ka qaban karto waxaa waaye arrimahan khilaafkaa in la dhammeeyo waddanka saa ka warqabtaan deegaan deegaan u gudbaaya koonfurtan ma laha waxa waaye waa la haystaa waddankii gebi ahaan waa la haystaa badyaa lagaa haystaa gudihii waddankaa lagaa haystaa markan waxa waaye soomaali soomaalinimadeeda qarannimadeeda inaan raadin aan aan u nimid annaga maxaa la dhahay xildhibaanadeeni marka haddii qarankii soomaaliyeed meeshii laga raadin lahaa qaran dumis la sameeyo arrintaas waa ka soo horjeedaa labada dhinacba inay tanaasulaana fiican labada isbarbaryaacaya oo xildhibaanada labada hotel ku kala shiraayana inay isu yimaadaan si sharci ah muwaaqifo ah ee arrintooda si hoos ay ku dhammaystaan hadday dhammaysan waayaanna ayagoo muwaaqifo ah sharciga dastuurka iyo xeebsaadka waxa qoraa inay ku kala baxaan codaynta ay ku kala baxaan madaxweynaha ayaan ugu dambaystii waxaan ugu baaqaya arrintan oday weyn waaya inuu soo farageliyo arrintan uu xalliyo soomaalidan maanta dhigahay wada taagaysaa xaaladda ma qiyaasna markaan madaxweyne fursadaa haysataa fursadda aa haysatid bulshadii ku jecleed oo ku soo dooratay waaye xildhibaanadii ku soo doortay waaye odaygii ugu weynaa tahay maalintii lagu doortay habeenkeeda saddex maalin ummaddii muqdisho ma aha soomaali gebi ahaanteeda waa lagugu farxay magacaaga markii la maqlay marka adoo odaynimadaadii aad maxaa la lahay aad ku shaqayn kartid madaxweyne waxaan kaa codsanaynaa arrintan khilaafaadkan sida ugu dhaqsiyaha badan inaad dhamaysid tan kalena idaacadaha laga dhaafo maxaa la lahay hadalladaas aan habbooneyn oo mar walbaba dad mas-uuliyiin ay ku hadlayaan
aadan isbitaalista hosbitaal isbitaalka gaarka ee
weli arrimoodii baarlamaankiiyo ka jarne mainsha la herna ku hadalowka arrinta mooshinkii is-haysadowka guddoonka sare baarlamaanka federaalka soomaaliya askar ku hadal inaha siin gudbii doonay oo ka jaraan taliyaalo ciidamada booliska eh haddana hangnaga noy waraysigii unulaweeldani walgorod cabdicdow oo waraysi usisii idaacadda warsan waana kuku hadali arrintii geekaxa marku dhiidii dhomaan saadaalada ku bii koro meelka dambooyi doono ishaysadowka mas-uuliyiinta ka hore ee dowladda federaalka soomaaliya
bismillahi raxmaan raxiim armoodaas runtii armo oo qoleesha la waayo waqto haddana la filaayona maka daaganayno waayo xukuumadan halkan jartay oo wal lihoologi badan ay laku sugaay oo ankoreysa doorashooyinkii qofci cod iyo xasilinta iyo dhamaystirka golayaasha deegaankii heshiisiin iyo howlo badan yeelan iyo xoreynta dalka runtii nasiib daro way fara la galay buuq oo baarlamaanka dhexdiisa oo kudamboyan xukuumadda iyo qaar kumida maamul goboleedyada iyo hay-ado shisheey marka arrimoon runtii arrimo oo dalka dhahaayan waayo oo la baabi'iyo baarlamaanka marka arrimo eed olesha cunle oo runtii dadka soomaalida ciidanku niid jaban ee dowladnimada iyo iyo rajada la qabay marka arrimo oo fududna ma ah waa arrimo oo waqti qaadan doonan halshana runtii aan muuqan haddii in habku dhex baxo dadka u tahay sida unaku wargabno geeka jawaari hiraapor ayaa gali baarlamaanka may banila seeday ciidamo ku badan haani isu ilaalada an haayeen ciidamo kaleo ciidan badanna jiditee iyo ciidanka deedii hataa xildhibaanadii waliba la geliyey fel way markii dembina hadha galay ciidamada amsom marku walaagaas oo dhan markii ada fiirida may kiinku bahee ishaysashada siyaasiyiinta dawladda ee sida xukuumadda iyo golihii sharci dejinta xataa madaxweynaha usaha arrintaha hagalan geliy runtii horta meelo way ku jira fawda wayba isdhexgalay hay-adihii dawladda oo dastuuriga ahay oo madax banaanay taliyaasha ciidamada shirad jireed gobadahan oo gaankii baarlamaanka eedayahan ciidamada xooga dalka oo furimaha ku jiray oo markii aan hamara roogkii la hadalahay oo aad dareena meelo fog iyo ku qoyan waqtiyo layn u gaadijo oo hataa aan maska argay daawuro baabooyinka iyo daawursugu weyneyn oo militariga magaalada laxsanada gudoomiye ku-xigeenkooda way sheegadahay qofkini inuu eey marka wal badan oo way muuqda oo sharciga la baalmarahay la isticmaalo hay awoodo oo runtii oo sharci ahayna oo ana moojisii aan suuri gala doonta laakiin ana layaabana oo oo madaxda xabkii aan ku jirahay waqtigaa galadooga inoo lankuwal isqalo wadankan kusoo biyeedo marxaladii lahamari la ogi iyo musqalo on kadaan marka runtii arrin ciid nasiib daran awaa jawaari in oo meelo ciidamada galanaasi wal aan lala wal ana layaabo maa maadaama gudoomiye ku-xigeenka kuwad saleediisa kalfadhiga ajandiseen suubi kalfadhigan ilaami qof ima sheegadahay oo xukuumadda taageerahays oo ciidamada xooga dalka iyo ilaamihi amniga madax banaanayd madax banaanada dhumiyeen xeer ilaalihi qaranka dukumentiyaha saarahay marka in jawaari isiina saleedis marka la sheego ma wadala erehan gaalka dil darsisi inuus istifaaco in lamuuqata ana in oo anku dheerayn sida darsi kale sharcigan baalmarahayn isiina in oo aan aqbalno war foodada meelo ku socoto oo dadkaasay siidiya dhugankina dad aan isiina qaadno sharciyan markii aada fiirida madaxweynaha lanka walib waa korkuwada ilaaliya waa hay-adda sharci dejinta iyo hay-adda oo xukuumiga oo fulinta la erow marka ini usa hay-ad hormuudya si gooni an weerara oo era halki isku dhiib iscasili sidii guddoomiye jawaari shalay shirjaraaj cusub obadi ka sheegaay suurtagala runtarta inkastoona sharci yahan ahayna laakiin wayba dareemasa in madaxweynaha usa aslanba baalmarsinida waajibaadkii oo dastuurigahay ee madaxweynaha usa guurigahay may wali madaxweynaha in sharcigu ilaaliyahaasi gudoomiye jawaariga inwasi markii hore masiiloodis indiidna guddiga joogtada oo gudoomiye muudaysa dhe sharci baro tilmaameen markii dambena is xal aan araga inuusa aqbalo markaasa hayse in guddiga joogtada iyo iyo habracyada oo heerwasaadida iyo dastuurkii oo la maro in mooshin procedure sii saxbahay la marsiiy oo la ugu hayso ablanqaada jawaari shaksiyo dadka oo mooshinka la keeno ama roogow ama kalsoonida waayo makuduun laakiin fowda iyo xukuumadan si hambilawsa qalbidhaga dhacdada beriida gobolka banaadir xasuus cabdiraxmaan abshakuur wasiir siraaj ilaa dowladan xabkiyan dhagmahaysa xabqoo fowda kalaysan dabcan dad waayo aragnimadii xunto oo taariikhdii ama xunto oo qabqabliyaal dagaal iyo qabqabliyaal daneed ee oo dhalinyaro iyo iyo ambadan shaksiyaad oo runtii dowladnimada fowda iyo ganacsi iyo iyo dhaqaalo kuweydiya iyo dowladda yaana faalkala galay wal had runtii had rajadii dadka soomaaliyeed ku qaban markii la doordaay misaasin hayn way kale ee dowladdan ku fikir haysay oo sax aan hayne in un shak wadanka shaksiyaada la doorada shaksi farmaajo la ero madaxweynaha wadanka iyo shaksi isaha magacaabay oo baarlamanka kalsoonadisi marka miilye way sabahan inay ku dhex suubiyaan xisbi dadka biyo xisbinimo isa dooran oo shuruucdiis an dhamaystirnayn maa balaan suubin markalan cunug an qalana oo aadi dulan guursina runtii hadda ee koontidiis ama biilshay miiska saarahay oo kala dad an dhagma waayo inga shaqadilan cidmadi bisad shaqeyn haysa maxayna in wadanka dhan inga qabsadana dadka xisbeeyeen oo ka caameen yokiran markana fiirdaro oo runtii iyo waayo aragnimo eed ingiliisisa oo marxalada hadii la roogana aan aminhayn oo masir iyo dadku dhex muuqata hogaanka soomaali
waa tahay tookadii saddexaadu iyo kacale oo la falaaw in codka kalsoonida laylan qaado professor jawaari waana faarfaarohay markii ada markuu adaroosto siyaasadihii shalgadiisanaayey ee kishal tabaasi xukuumadoogii iyo baarlamaankii hamari wadanka soomaaliya tan dhiyaasta markii la fiiriyey isjejidkina eedan badanya xataa in xoog la isticmaalo teeliya roogda may xakiin ku baha karo saansaange weli meeli inila roogu ah mise inireedlangnagadi mise siyaasadii biseelya weli baarlamaanka doorashooyinkii dadbanaaga kooyi lama kuntum ilita tabtiya weli runtii waaba way kusii liidda doorashooyin dadban oo oo yacni hataa madal iyo aaraab badan iyo international community iyo saameynba iyo jarsi laakiin hadda shaksiyaad kooban in dalada antiga galana weydiyahay haddii su-aalo kooda aan hagnagadana oo yacni walaan inta kutomboyan walaan mangmalayo ana intii oo oo yacni dadkaad mooshinkeeda kufikirhayn oo markii horena sifoodio ku galan lankumlanda ee odaew hooba oo isinkooda tankiis azile isku kaba fikira oo sahalan oo dhinacyo badan lankufiirina markii hore hoolala ku galay marka magmalayan in wal sharci dare oo oo shaksiyaad sanadoosha kalaysan in isu gudoomiye jawaari aqbalo doonaan magmalayo magaalada la rooga iyo iyo qaabka walan socdan iyo aragtida dadweynaha iyo kalsooni doorada iyo dadkii tahay oo oo madaxdii yani dadkii oo kooxoogii wadanka xukumay oo ama haddii maxaakamada in ama haddii oo muljadiid in ama haddii dad kale oo maamul goboleedyadii nimankii oo oo labaatan iyo dhowr sankin siyaasadanyoon xab qalcan intijari markiada fiirida magmalayo in oo jiwaarisileedis i oona dhaqsaan hose tanaazuloman aragaw marka sharci baro in walasdii koran ani dab aslanba maba qab waayo xasuusina langnaris marhom madoobe nuuno iyo iyo sawirxasan siyaas aadan marti oo baarlamanka iska qabsidan baarlamanka dhan shaqadii habsi anigu baarlaman ani baarlaman ashkaas asaarusi talada iyo saxiixyaal in maalinba magaalada lafeeda marka haddana maalinba inoo kala kolagtir iyo magaalada lafeeda lehka aruulasima langma sharci daro waktiga hadii la roogo dastuurka mar hadii la baalmar lamti qadawa iyo walanqasirda
dhegeystayaal meelukuu gudubnooy waana mahadsanyiha walgoroda cabdi cadow oo ku waramayo isiina madaligee ka faarfaartay iyo welibu asal ahaanba mooshinkun iyo walaa-uso ka saabsanyay isidii markaas nagada korto mustaqbalka mayba gudu jarneeqiibow inka damboy ee barnaamijkii kaana kulanka warsan hatanagasidiisinga warbixinta haddana inta ka dheegi doontaan geeka waliba ka eedinaitay afarta abriil oo lang astay inay ahaata maalinta caalamiga ah ee eribtirowka waryaabo booqaaw imiinooyinka heraayka ee ka deedsan meelowgii ku dhihi dagaalee sokeeye ee soomaaliya iyo adduunka intiis badan wasaaradda amniga dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo geeka ha qaban qaabeedii munaasabad arrintaas ka saabsan warbixin dheer oo uuna ku diyaarinay ha ka dhowaada afarta abriil may baakiyey dintaa maalinta wacyigeliyowka khatarta miinooyinka iyo heraayka walyaabo booqaw hana soo baabi'iyaw bini aadanka may baa jaray dhibaatooyinku dhalada wala booqaw oo deedsan meel kasta oo laka dagaalamay wasinkii dagaalayo ku dareereen adduunyada godobahan soomaaliya hana soo iniska jar haanoo la ridi oomboogna iyo haanooyo omaaba omboogna lunkutabii meeloogii dagaalka ku dhihi may baa nasheennana ini boogdaas inta badan ka amuudaan dad i duunyaba ini walka nagadaan dad i duunyaba dhimasho dheeb i naafanimo intaba wal kula kulumi waryaabo booqaaw haanaaso weli leh halistiyo may banjaray hay-adi ku shaqeeyaw ku horseedawka iyo weliba irib tirawka waryaabo booqaaw ee hubka iyo miinooyinku ku mid ayin sida hay-adda mine action oo ku shaqeeyaase waddamada adduunka ee olaado ku dhiyeen soomaaliyaniyo ku mid eta may baa la shaqeeyaana hay-ado sida mine action oo kale wasaarado amniga ee dowlado maamul goboleedka koonfur galbeed iyo galankusiyaayana sidii lunku horseedi lahay khatartiyo layin walyaabo booqaaw oo inta badan dhibaatadiyo yoo dareemayaan bulshada iyo otaas jarta iyo geeka may baa ka eedinaytay maalinta caalamigae oo lang astay sanad walba inin la xuso geeka oo kale afarta bilo abriil may bana ha qaban qaabiday wasaaradda amniga koonfur galbeed iyo oo kula qiib galaayaan marwe mudana xildhibaano iyo weliba wasiiro ku tirsan maamul goboleedka koonfur galbeed iyo oo meelinon kuma qonayna saraakiil ku tirsan hay-adda mine action oo ay tan inta badan wakhti kabiyaasa ku horseedow kii iribgooyowka wala booqow
afarta abriil nin meel raayso lisasuusiyo dhibaatada meel raayso latamiinada iyo meel raayso nin isku waacigeliyo iyo niswirne iyagoo bilkasta afartii meel raayso listagiyo eedii iyada meel raayoseen anahsantii sinsan qiib galeen dhammaantii way is wacyigeliyaan ana waana nin sheeganaan nin meel raayo dhibaato lase sawrada san argasan labaatan yar badan oo labaa hugulma jara waa jare meel raayo dhibaatooyin badan oo meel raayo ummada ingiriisiyaajirta oo meerraayso qofkanoo meelo ka deedsano kii meerraayso cadaawilmalilatiyo kii meerraa wadadka deedsano ku qaabsan waynin baahan yahay inin meerraa ilgooni aan isku lahano inaynu isku fiirino inay laagto wal arago aan sheego meerraa ciidamada shaqada kale meerraayso iyo hay-adda inay sheego walaagi arago meerraayso intii niifudu haysana olaadi meerraay iyo xalasanka deerin dadka taasa meerraa isfarana ilaahay subaan qaadirkeena oo rorogsan koro dhabaatadan iyo meeraay markasta meeraraayso ku socota wadanka inay meeraraayose weyligakubaha koray unama iswaacigelino ini wala nis sheego inay dawladdii markaas yar una taageerno ini una meeraraay iskahirinaano ini una meeraraayso nis aaweysan yalin kubaha koro wayba islaanaa meeraraayose sanadkan sanadii inay allahani deertiya dhabaatan allahana hororoogsado lan kasta gaaraan haweenka yaa meeraraayse dhabaatan badiyo ka dhiyaasa may ka dhiyaasa hertaga meenla kaasa onagaa ka dhiyaasa walaa kansanamaya hooskoyan aada hooskoyan maadaama walaa un leyn hooskoyan aniga guune lahaan ciidamada meel raayis feel ala sheeka shaqeeya sohoylaas meel raayis ee anhoolumna ini una la xiriirno ini war kastoo san aradaama fududaysane boodka warka jarin arne meel raayis meel faday an sheegda meel raayis dadki shaqo kale an sheegda ala faday ee dhammaantigaas masalaame marlamaad ima saddexaad waysan lahaa meel raayis hal wada shaqeeyo haddii un isdhagaalayno oo ishindatirno mara raayayse un walbana danayno wal una nimagono wal shaqsan kumagono wal bulshadan dhan mara anfacaawo haddii una dadaalno haddii una dadaalno haddii una mara raayayse ciidankeen la shaqayno haddii amnigeen la shaqayno haddii mara un gabmo os qabsano unu maraay dangin karta gacmooda jira waa goy ashaqo saliidi wal masuubi karo wasiir saliid wal masuubi karo aqoon yahanada saliida wal ma sheego karo وين فلايدة كما رأي دولة الرغم يبوها شعبكو شعبك إذا كنت شقيا نرى وقت معنا أساسا فهماتا تذكر شقيا سنة باين وغروه waxaanu ku tirsan saraakiilla ciidanka oo ku shaqeeya miinada oo laka maga dhawaw ubreeyin xuseen xasan ya ku hadaleen dhatarta iyo miinada anjaysidaas bulshada isidilinku baahanye ini yoon la xiriiraan booliska markiyo aragaan wal yoon gorodaan intii yoon taabana ka hor هو ابن آدم ولا تربط مناصرة نصوبية معناه هدوك ولا مقبل ولا كسر ولا مقبل ولا ابن آدم ولا مطر ولا مقبشين باني ولا ابن آدم ولا دمر ولا مقبشين باني ولا عمر مناصرة نجيبة في الحقاوة دي ولا عرو كره لعرو كره ولا هم إلا نقضي إني معرنا لقى هذا لكي لا تلقى حلالة أو si lagu horta ka fadhi lagu hadara yaa lindis kooye lagu barada cashara lagu barada waddaha ku qaada bay dhabo qar hayaali kadiyaaye cashara lagu barada oo qawaanka kadiyaaye oo tir yaaka hajatay oo bay dhabo dadka u masaakinte eh oo haani qof loo suubiyaay tumaali haani kawaaleyti laga dhamaaye cashara ku bartay baaburta tahshiil laga qariyaay cashara ku bartay ini ashara lagu barada oo la saasuusiyo dhibshood la ogaada yan niisu kooye maasu kooye marne hal niisu kooye ni hasha tooyme may eed eed ku mahanagay ahyaalka bay dhawo ka sugun i ardeen marne ulaadiyo i odayaasho nafid weynaa bay dhawo sugun inaan ku mahanagaan hadda ma ilaahay mahadisay bay dhawo nibada taal nibada bay dhawo taalana may sheegay ahyaalka sheegay un haddii guluusa anna marnay eeda ayaanka kama hanagaan sababtun ayaanka kama hanagaan me wal alla wala yaku shakiyan bibta ominin hayna mata argan wala arnay hanorahana deeran le marku maxaa oo una kama hanagaan yadu may fadaanahe ini la hasuusinaad dhibaatada walaasay leey la hasuusinaad ahe i aaw iyo ndubki lambiita yalakasilahasudaad marna un hadii gulusi anna عيالك اللي شقيان دليرود اللي شقيان ardayda la shaqeeyaan ulmaada la shaqeeyaan wana oo la shaqeeyaan ma waha guluus iyo bulshada waa isticmaal dad oo marnay beelshar baanay marka maysan lana khaasatan unu baduno niyada oo qara hukuumad oo nana ta afka halo ay oo saxda aan inta qara ah uu tilaawe tilaawe allah tilaawe qaan ilaahay hijje ajran ay ku socday lankii walaay soo kudhiis soo soo kudhiis waa idan ee tumi afartii october kudhiis waa idan suubi in lankii kuma aqoon qaraha meelkii yaala inta dad wal wal wal hal ay fadhi qaadi ajashay ma shay shalay bilaabo kasta oo qaadan ajar ilaahay jeeyay qaado hay bees malis waay la goone ma qaado hay wala oo ma qaado hayna oo una markas insurna oo qaraha ugu bulshada iyo walaadku badbaadiyana may wahan marne inagum ajarku halna ilaahay jingo umasaana ka badbaadiyaan sunun baysan lahaa bay dhawan dhulka la row dhulkii dowladay hora ahaaradii khiyaareen hubkanka badanaayo hubkan ku dhammaadan wal aruuri wal aruuri wal aruuri bay dhawan ku dhammaado waayo wal qarho bay dhawan ku dhammaado waayo walaa ku dhammaado waayo ma laha dowladii hora oo hubkeeriyaasha saldhija bay dhawahay may le hubkanka badanaaha hargeysa gobolahaas waqooyi inkaba kunbay dhawo wal kugu badan ma laho
dhegeystayaal ciidanku xubno inii unoolsiin dhammaatira waayna warbixintaasa ay dinaaytay maalinta miinada iyo weliba boogda meelolaka ku tabi wasankii dagaale oka iyo dinaaytay geeka waana la xusaay warbixintaasoo dhammaystiragna hooba laga awoodare ogolaada barnaamijyadaana dambe uu isinka horeeyey waasan iyo warsaan iyo ka dheegi doontaan barnaamijkii uu ku guud ahaanba unuku ka hadalaani mooshinkii jawaare ishirkii geeka faarfaari iyo mayba hasaaray cabdulaahi nuur aadan jecelwaan oo dalmar enesila dareeriyaay axmed na dhiniga farsamada iya oo saacidaay intii barnaamijkun koolato ee reedonka kulama doono dhammaanteen uno iska duuban mayba si ku tabaanaysaa si nabadaana asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu